Bashiir Mahdi waa wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho kaasoo la yimid hal abuur shaqo isagoo xanaaneeya digaagga yaryarka ah. Wiilkan ayaa magaalada Muqdisho ka hirgeliyay xarun lagu xanaaneeyo digaagga si looga maarmo digaaggii laga keeni jiray dalka dibaddiisa. Bashiir Mahdi ayaa ka warramaya shaqo abuurka uu samaystay iyo sida uu u xanaaneeyo digaagga.
Ukun fresh aan dadka helaynin kow jijiilkii oo caafimaad qaba dadka inaysan helaynin waxaan ugu kalifay baahida dalka ka jirto iyo baahida ay u qabaan dadweynaha inay helaan ukun nadiif ah oo dalkooda lagu soo saaray ay helaan dooro dalkooda lagu xanaaneeyey wax cidda xanaanaysay iyo xaalkoodana ay ka warqabaan marka baahidaas inay jirto awgeedan u sameynay arrinkan xanaanada waa bartay boltriga iyo waxaa laisku dhahaa beeraha agricultureka kuliyadda beeraha waa soo bartay sidoo kaleetana b a na waa bartaycadahan horta waxay ka qayb waxay ilaalinayaan tambareejarka meesha heerkulka meeshay sheegayaan jijiiladan maadaama ay yaryar yihiin waxay u baahan yihiin kuleel kuleel ku filan inay heleen iyo in kale waxaa lagala socdaa saacadan ama tan bahalkan heerkulka marka saacadahaana ujeedid meelaha saarsaaran waxaa lagala socdaa heerkulka qolkan ayagana waxay u baahan yihiin kuleel kuriismadoodana ka qayb qaataa ujeedidoo xagga saaranna afkaa looga jaraa way is cunayaan haddii ay soo weynadaan midaa dhaawac gaara ama meesha saxarada ay ka timaado iska dhaawacaan kadib way isdhamaystirayaan saysan dhibaato isugu geysanin awgeeda ayaa afka looga jaraa waxay yihiin disaffectant yallaa macnaha jeermis dilo waayo soomaaliya waa jeermis dilo biyo daaweysan waayo qofkii soo galaayo laguu soo gashanaa kadib asagoonan biyahaasi soo marin loomaba ogolo inuu gudaha usoo galo dhalinyarada soomaaliyeed ayaa inta badan sanadihii lasoo dhaafay ku dhiiranayay inay abuurtaan fursado shaqo kadib markii ay shaqo ku waayeen cilmigii ay ka barteen inta badan jaamacadaha